waxaa jiray meel xaflad lagu qabay oo la yidhaahda ninety one marka oo festival ah dad cadaana u badan oo dhalinyaro ah oo weliba tuulooyinka meelaha ka yimaada xafladda marka habeenkii labaad bay socotay marka nin oday ah baa la sheegay in uu dabaqa soddon iyo labaad ee hotel meesha kasoo horjeeda oo wadada dhinaceeda kala marka wadadaa kala barta marka qol wuxuu kilaystaa la yidhi sida newska iyo booliska sheegayaan kasoo horjeeda meesha ku aadan marka xabaduu meesha ku fura dad badan buu laayay kolley waan gartay ilaa hadda dhimashadu iyo dhaawacuba marba way kordhayaan konton dhimasho ah baa la sheegayaa ilaa afar boqol oo dhaawaca tiradu kor bay usii socotaa marka dhammaan dadkan waxa leey waxay u dhinteen markaad warbaahintii waxaa eegtid toogashadii uu ninkani geystay ha meesha horta waa dadka dad aada u badan bay ahaayeen albaabadan way yar yihiinoo meel lagu kala carari kara ma lahan midda kale waxaa la yidhi sida idaacadaha sheegaya qaybtood meesha muusig baa ka socday nin fanaana markaa hees bilaabay marka dadka waxay u maleeyeen xabadda dhacaysa marka waxay umaleeyeen wax ka mid ah heestay u maleeyeen marka dambe un bay ku baraaween inay xabad tahay booliis badanna horey u joogeen hadda waa runtaa waxay mareysaa konton way dhaaftay afar boqolna konton dhimasho ah iyo afar boqol oo dhaawacay mareysaa hadda kolley see sheegeen waan gartay ninkan weerarka geystay maxaa laga ogyahay wallaahi weli maysan cadaynin laakiin waxay ku sheegeen booliiska nin lixdan iyo afar jir ah oo nin cadaana oo meel moscowe la yidhaahdo degan oo magaalada hadda u jirta sideetan mile xaaskiisa gabar ay aaminsan yihiin oo indho yara oo eshiyaana iyadana way raadinayaan laakiin weli faahfaahin rasmi kama ay baxeen wax kaloo yidhaahdeen argixisho lama xiriiro waa nin cadaana kolley intaasay ku gaabsadeen laakiin warbixinta kolley dee hadduu waaga baryey weli si fiican umaysan faahfaahinin waan gartay xalayto oo kale xilligii dhacdadan dhacaysay ma ka agdhowid adiga oo kale goobahaasoo kale xagaad ku sugnayd markii ay waxaani dhaceen wallaahi markay wax dhacayeen aniga eelaboorka oo beesha u jira ilaa afar mayl meelahaas ama saddex mayl baan u jiray dad baan kasoo qaaday gaari yaroo uber la yidhahdaan ku shaqaynayo markaa sideedii iyo wax yar bay ahayd laba gabdhood cadaan aan soo qaaday meel hotel oo u dhow baan geeyey marka xabadaha waa maqlayay laakiin de magaalada mogtaa festivals waxbaa ka jira waa magaalo qaylo badan oo music badan oo baabuurta aada ugu badan tahay oo hoonku badan yahay marka waxaan is lahaa waa wax kale haddana shaki baa ga gala waxaan is iha elcopterta marmar markay soo dhawaato dhugdhugdhugdhugdhugdhug bay yidhaahdaa haddana waxaan is waa elcopter waan gartay marka elaboorkii baan kusoo noqday waan gartay goorbaad ogaatay markaa inay wax khaldan yihiin marka elaboorkii kusoo noqday meel waxaa jirto aan dadka ku sugno meeshii baan imaaday markaa imaaday yar soomaaliya iyo gabar isbanisha iyo oo meesha markaan caadiyan imaano isaga sheek sheekaysano ba ma maqlaysa xabadaha waxaas yidhahdeen ma maqlin baan idhi markaasi waxla maql markaasa xabadihi oo dhacaaya baan dhegeystay waxaa yidhi waxa xabado maaha baan ku idhi waa wax kale wey waa meesha festivaalka war xabado way yidhaahdeen markaasa waxaan maqalnay booliiskii adduunka joogay o dhan elkabtaradii wixii o dhan olkiyey iyo dadkii qaylinaya markaasaa xaaladda isbedeshay oo meel walba la xiray oo magaaladii o dhan way dhintay marka waxaa la sheegay airbortka aad ku sugnaydeen laftigiisa in dad dadku xaggiisa usoo carareen oo xitaa duulimaadyada la hakiyey oo dadka qaarkood ay galeen ranwayga ama meelaha diyaaraduhu ka haadaan arrintaas iyadu ma jirtay
wallaahi elaboorka iyo meesha waa laba meeloo isku dhegan oo ma kala foga dadkana meel walba ay u carareen oo maxaa la yidhaahdaa xataa waxaa lagu guray baabuurta waaweyn oo basaska ahoo elabor ka shaqeeya qaybtooda lagu guray dadka meesha ubaxsan kare waa ubaxsadeen aniga xataa markaas haddana dad kalaan soo qaaday markaan soo qaaday waxaan dabcay inaan magaaladii soo aado magaalada iga xirintay wadadii aan ku socday markii soconaynin baa baabuurtii o dhan waxay kusoo noqotay one waygi gadaal baa ugu soo noqonayo marka dambe magaalada meel kalaan kasoo baxnay kadibna waa la iska soo hoyda magaaladii o dhan waa la iska xiray meel walba waa xirneyd hoteeladii magaalada o dhan waa la damiyey qof walba waxaa la yidhi wax socon karaa ma jiraan stribka stribka inaad taqaani in kalama aqaano waa magaalada meesha keliya oo dalxiiska dadka usoo aadaan oo hoteelada o dhan ku yaalaan marka magaaladii o dhan hoteeladii dadka shaqaalihi waa la fasaxay gabar soomaaliya ka shaqayn jirta oo kale waxaa lagu yidhi gurigaaga iska aad dadka shaqaalihi waa la wada fasaxay dadkii dalxiiska wadooyinka marayana waa loo diiday socodka baabuurtana waa iska hadaa warkooda dareenka dadka iga waran dadka aada la joogtiin xilligii weerarka dhacay iyo xilliyadii dambe iyo magaaladu say ahayd bal wallaahi magaalada aad bay u cidlo noqotay oo dadka dee booliiska unbaa dadka kala ceyriyay oo waxa la yidhi nin walba gurigiisa aado dadka shaqaale ahaa dee shaqa ma jirin dadkana waa la baqaya especially annagana waa baqaynay oo de muslim ahaanna waa baqaynay waxaan wax kale inay noqdaan oo argagaxisa iyo waxaas la yidhaahdo oo annagana dee magaaladii waan deganahay oo baqdin gaalana waa qabnay maxaa la yidhahdaa dadkana aada bay u baqaayeen oo dadka eheladoodii iyo asxaabtoodii iyo ummadii oo dhan meeshaa la jiray oo dad shaqo u aaday dad meesha ka shaqeeya iyo dad maaragtay meesha mamar markay iska caajisaan iska aada dee dadka waa baqayeen aada baa loo baqayay magaaladiioo dee xiran oo oo idaacadii ay sheegayaan meeshii inay xabad ka socoto oo qofkii weli alalaay ahaan lahaynin wuxuu yahay qofka xataa waxaa la yidhi markii dambe asagaas dilay oo booliiska maysan dilin